bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha shanaad sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaallo u dhexeeya ururka al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta maamulka puntland ayaa lagu soo warramayaa fiidnimadii xalay inay ka dhaceen qaybo ka mid ah deegaano hoos yimaada magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland iyadoona halkaas uu ka dhacay dagaal geysa khasaarooyin dhimasho iyo dhaawacyo leh oo ka dhashay weerarka kooxahaas ay ku qaadeen bar kontarool oo ku taala duleedka dhanka koonfureed ee magaaladaasi wararka waxa ay sheegayaan in goobta weerarka ay ku qaadeen ururka al-shabaab lagu magacaabo yeelxo waxayna shan iyo afartan kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan tahay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland dagaalka intii uu soconaya waxaa ku geeriyooday ilaa iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka puntland halka mid kalena uu ku dhaawacmay sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugan ciidamada ayaana halkaa u soo gaaray gurmad si ay si ay u yareeyaan dhibaatooyin kasii dhasha goobtaasi ma jiraan cid cadday karta khasaaraha dhabta ee ka badan inta haatan la sheegay ee ah labada askari iyo askariga kaloo ku dhaawacmay waxaana al-shabaab ay sheegeen in halkaasi hadafkii ay u lahaayeen ay ka gaareen dhanka kalena isla magaalada boosaaso oo kooxo hubaysan ayaa la sheegay in bamgacmeed ay ku tuureen bar kontarool oo ku taalo ama saldhig ku yaalla gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ee gobolkaasi bari iyadoona aysan jirin wax khasaaro oo ka dhashay ciidamada ammaanka ayaa howlgalla halkaasi ka sameeyey ayagoona sidoo kale gacanta kusoo dhigay tiro dad ahoo lala xiriirinayo inay wax ka ogaayeen weerarka halkaasi ka dhacay sarkaal ka tirsanaa ciidamada maamulka jubba gaar ahaan taliyihii ciidanka asluubta ayaa lagu qaarajiyay gudaha magaalada kismaayo iyadoona ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa kenya ee halkaasi u jooga nabad ilaalinta ee qaybta ka ah ciidamada amisom ay sameeyeen howlgallo ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ragga ka dambeeyey dilka sarkaalkaas ka tirsanaa ama ahaa taliyihii ciidanka asluubta ee maamulka jubbaland taliyaha la dila ayaa la sheegay in kooxaha hubaysan ay ku qaarajiyeen gudaha magaalada waxaana la sheegay dhallinyarada dilka u geysatay ee hubaysnaa inay gaarayeen ilaa iyo saddex ruux kuwaasoona baskoolada watay waxaana goobta ay ka baxsadeen kagadaal markii falka dilka ay geysteen mana jirta cid xaqiijo karta in gacanta lagu soo dhigay kooxihii ka dambeeyey weerarka habeenimadii xalayaha lagu qaarajiyey askarigaasi ka tirsanaa ama sarkaalkan ka tirsanaa ciidanka maamulka jubba gaar ahaan taliyaha ciidanka asluubta ee maamulka jubbaland ururka al-shabaab ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inaanu lagu yeeri karin magaca ogus ee loo soo gaabiyey gumaadka ummadda soomaaliyeed oo ay kol hore hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya ugu magacdartay al-shabaab haatan wixii ka dambeeya warbaahinta in magacaasi ay u adeegsato ururka al-shabaab afhayeen u hadlay oo la hadlayay telefishinka afka carbeed ku hadlay al-jaziira ayaa waxa ay sheegeen inaanan ay dul u dulqaadan doonin cid waliba ugu yarta magacaasina ay ciqaabi doonaan sida uu ka dhawaajiyay afhayeenkan magaciisa la qariyay ee waraysiga siiyey telefishinka al-jaziira ee fadhigiisu yahay dalkaasi qatar afhayeenka waxa uu sheegay in dowladda ay taakuleeyaan reer galbeedka ama waxa ugu yeeray qaramada midoobe oo ayagu dana gaara kale soomaaliya ay go-aansadeen markii ay awoodi waayeen inay ka hortagaan weerarada al-shabaab inay u adeegsadaan magac brobagando ah sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay cid waliba ugu yeerta magacaasi in ay ciqaabi doonaan lana kulmi doonaan waxa ay ka helaan haddii ay ka waantoobi waayaan adeegsiga magaca ay soo hindistay dowladda ay taakulayso qaramada midoobe sida hadalka u dhiga afhayeenkan u hadlay al-jaziira oo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer shacabka ku dhaqan berbere ayaa si aada waxay u sheegeen inay caawi doonaan qaxootiga ka soo cararaya gudaha waddanka yemen oo ay ka soconayaan dagaallo u dhexeeya dowladda iyo kooxaha xuutiyiinta ee fallaagada ee dalkaasi haatan ka kacay waxayna sheegeen dadka shacabka ku dhaqan berberoo la hadlayay laanta b b c da afkasoo qaybteeda afka soomaaliga inay sii wadi doonaan taakulaynta ay u sameynayaan dadka ka soo cararaya dalka yemen maadaama dad badan oo soomaaliya hore ay usoo dhoweeyeen dadka reer yemen wax badanna ay u qabteen waxay sheegeen inay wax walba oo ay u awoodaan ay u samayn doonaan dadkaasi maadaama ay yihiin dad dalkoodii ay kasoo wadeen dhibaatooyin dagaal oo haatan dib kaga soo cusboonaaday gudaha wadankaasi waxayna tilmaameen dadka soomaalida ee ku dhaqan magaalada berbera in ayaguba kal hore abaal loogu galay dadka soomaalida markii ay gaareen wadanka yemen dad islaama oon ka xunnahay dhibaatada ku dhacday dadka o dhamina waxay degaan dekadii waa lagu soo dhaweeyaa si fiican waanu soo dhaweynaynaa dad soomaalida u badan yihiin magaxooga qaxootinimo ku jooga yaman imankaan qaxoonti kale soo galay ay adeegay u qaban karayaan bay u qabtaan u adeegayaan cibaado cabdinuur baa la yidhaahaa haddii la yidhaahdana dadka dee qaxoontigii wuu noo yimaadaa hadduu noo yimaadana dee barakacyaashu marka hore way badan yihiinoo dee anoo bari hore aan barakacno dee dabcad iyo dhul barakac annaga waa de waa nalagu soo dhaweyn jiray dhulkaanu tegi jirnay halkanna waa nalagu waanu kusoo dhaweynaa dumarku iyago adeeganaya iyo caruurta noo yimaadaan adeega si fiican baan ugu tabantaabinaa dee meesha waanu ugu tagnaayo waxbaanu usoo qabqabanaayo waxbaanu isugu yar habhabaynaa dee saas weeye magacaygu cali maxamed cabdilaahiya dadkan markay yimaadaan wuu soo dhaweynaayo magacahayday baabuurtan waanu u karaynaa meesha joogaan waan ugu tagnaa insha allah waxay tilmaamna weydiiyaan ugu tilmaanaa ugu tilmaanaa bismillaah waxaa la yidhahdaa caashe ibraahin xayid waanu ka xunnahay maxay hayday qaxootiga ka yimi yeman sababtoo annagu sidaasi leeg maalmahaanu qaxnay dee annaga waa dhibaatadiin haysatay ayuunbaa iyagana haysata si fiican ayaanu u soo dhaweynaynaa una gacan qabanaynaa walaalaha iyaga islaamkaa soomaali iyo maxay hayday carab iyo dee dadka maxay hayday wixii yeman ku dhaqnaa dhammaantoodba magacayga waxaa la dhahaa saare maxamed xarsiin maadaama aan dul islaama nahay qaxoontiga walaalaha yaa oo soo qaxay ama soomaali ha ahaadaan ama carab ha ahaadaan waanu soo dhaweynaa haddaanu nahay shacabka somalilan intii karaankayga addaan u soo dhaweynaynaa waanu gacan qabanayna waanu caawinayna guddiga amniga ee baarlamaanka maamulka baarlamaanka waddankaasi kenya ayaa waxa ay sheegeen in ay marnabo aqbali doonin in dadka soomaalida ee qaxootiga ku ah gudaha waddankaasi kenya ay kusii sugnaadaan halkaasi waxayna sheegeen in hay-adaha qaramada midoobey kal hore ay kala hadleen sidii loogu celi lahaa gudaha waddankooda dadka soomaalida ah xilli dhowaan xogayaha guud ee qaramada midoobey kulan uu la qaatay madaxweynaha waddankaasi ay ka wada hadleen inaan si qasaba loo adeegsinin celinta qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan xeryaha waddankaasi kenya xildhibaanka laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya elias barashiil ayaa waxa uu sheegay in haatan aysan aqbali doonin in qaxootiga ay sii deganaadaan xeryahaasi ayadoo kenya ay ka duuleyso dhibaatooyinka amni darre ee kusii baahaya gudaha waddankeedana ay qaxootiga dib u celi doonto asigoo la hadlayay laanta b b c da qaybteeda afka soomaaliga ayuu elias wuxuu sheegay sidoo kale in dadka soomaalida muddo nusqarni ay deganaayeen xeryaha qaxootiga ee waddankaasi amni darro aad u xooggana ay jirto walaac ayuu ka muujiyey ku-dukashada masaajidada ku yaala gudaha gobolka gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee ku yaala waddankaasi kenya waxa uuna sheegay intaasi ay ku cabsigeliyeen qaar ka mida dadka halkaasi ku dhaqan oo sida uu hadalka u dhigay wax ka oga dadka amni darrada ka wada deegaanada ama xeryaha gudahooda dadka qaxootiga horta waa la hilmaamay rubac qarni bay socdaan nus qarni in lagu daro ma dooni mayno maxaa yeelay dadkaas waa dad xuquuq leh ilmahay dhaleen baa ilmo kale sii dhaleen waxay u baahan yihiin nolol waxay u baahan yihiin muxuu ahaa rejo in ay meeshaa joogaan toddoba kilomitir ay ku noolaan jirhan ku kore ay noqdaan dooni mayno marka waxaanu leenahay adduun weynihii wuu ka jeesaday sida sababta uga jeestana waxaa waye siiriya iyo ciraaq iyo arrimo fara badan baa dagaal ka dhacaya waxaa jiraan dad soo barakacay markaan dhahno dadka hana laga xiro way ku soo jeestaan hadda ninka ugu weyn qaxootiga adduunkao dhan saadab uu imaanaya ilaa maaxaaladii qaxootiguu tegaya marka waxaanu leenahay inay maaragtay si fiican u maalgeliyaan oo weliba dhulkooda hooye ay guryo iyo hooy uga dhisaan ay nolol uga dhisaan ee beera uga hagaajiyaan ee kalumaysta uga hagaajiyaan ayaan doonaynaa wuu jira hadduu amni jirin soomaalidao dhan way ka soo baraxeereen soomaaliya meelo fara badan oo amni jiraa jirta waddankaada hadduu amni jooriyaa amni uu keenaya mid ogow soomaalidu waxay doonaysaa rajo iyo horumar inay qaxooti ku noolaataa ma aha wax laga soo doortay xagardheere masaajidaha kuma tukan kari ifo kuma dhex tukan kari maarata waxaa lagu leeyahay meesha warka carar waa lagu dilaya dad fara badan oo xun baa ku dhex jira oo maaragtay maarata hubkan hata waa la soo geliya dhib weyn baa jira amisaan nin oo maaragtay qaxooti ah oo madax ka ah oo qodhaya ka jareen soomaalidii kol hore hantidooda lagu boobay qeyba ka mida waddanka koonfur afrika ayaa haatan waxay wajahayaan nololxumo aad u xoogan ayagoo qaarkood la hadlay b b c dana ay sheegeen inay haatan qorsheynayaan in dib ay ku laabtaan magaalooyinkii ay horey kaga yimaadeen ee hantidooda lagu boobay sida magaalada darban ee ka mid ah gudaha waddankaasi koonfur afrika oo toddobaad xasuuq iyo boob soconaya halkaasi lagula kacayay dadka soo galootiga ku ah waddanka koonfur afrika qaar ka mida dadka soomaalida ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika oo b b c da la hadlaya iyagoo masaajid gudihiisa lagu cunto siinayo ayaa waxay sheegeen in ay tahay arrintan xaalad aad u murugo badan balse aysan haysanin meel ay dib ugu laabtaan taabedelkeedana haatan ay quud daraynayaan in mar kale ay kasii shaqaystaan gudaha waddanka koonfur afrika si ay u helaan nolol maalmeedkooda
nima marka hore waxaan ka shaqaynaya magaalo istankeble waan ka soo tegay darban aan imaaday durban anoo ka shaqeynaya adi labaatan cisho oo location ku jiro Ah, maalin maalmaha ka mid waxaan soo weeraray adiga dad ka badan kumanaan qof waa bishii hadda timaatay marka adiga waxay dugaanka ka qaadan karaan way ka qaateen anaga jirdileen oogid aniga si xuna ii jirdileen maabo ilmo caruur wax kasta iskugu jiro walahi alxamdulilah hadda ujeeda masaajidaan ka wada casheynayna aniga adiga iyo soomaalidaan kale iyo hintidaana marka adiga qaar alaa siino qadada iyo cashada masaajidkaan ka cunnaa qadadana waa bariis iyo jikin iyo cabitaan moos wax kasta leh qofka int- intuu isaga ka dhalgo wuu cuni karaa oo hindida bay ku baryaan dadka dhar bay keenaan raashinay siiyaan ceyriir eh dhimaha dad aad u wanaagsan waa sida aan seexanaa masaajid annagoo dhalinyaro badan weerarada intii ay socdeen een, annaga dukaamadeenna dukaan aan shirka ku ahay ayaa la boobay habeenkii ugu horreysay ee boobka bilaabanayay alxamdu rabbil caalamiin adiga dukaamada ilaa shan dukaan aan asheer ku ahayn wiilal ila dhashay kabacdii dhibka noogu badan wuxuu naga aan kala kulannay markii aan isku daynay inaan dukaamada ku laabanno dukaamada qaar waxaa kiraystay oo la wareegay businesskii macnaha dadkii madowga ahaa oo xaafadda degnaa ayaa businesskii la wareegay dukaamadaasi run ahaantii een, noogu qiimaysnaa een, lacag aada u qiimo badan walaa run ahaantii khasaaraha lama soo koobi karo een, alaabta dukaanka ku jirta waxaa ka qiimo badan dukaanka macnaha furaha oo ku fadhiyo oo furahaasna la kala gato lacag aada macnaha u qiimo badan ilaa soddon kun labaatan iyo shan kun oo dollar dukaanka iyo iyo iyo erigiisa Een, waxaan qorsheynaynaa kolley annaga kolley wadda aan ku laabana ma qabno waddankana soomaaliya dhibaato badan ayaa naga socday dhibaatadii weli weynay haysaa oo hadda wadankii dadkii ku noolaa annaga wax naga sugayaan marka no way inaan macnaha dhulkeenii aan wax ka raadsano oo meeshiina laga soo ceeriyey meelo u dhadhow iyo sidii aan wax ku xallin karno ku raadsano ayaan qorsheynaynaa afhayeenka ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee fadhigeedu uu yahay gobolka gedo oo lagu magacaabo jaamac muuse ayaa waxaa uu tilmaamay in ciidamadu ay haatan uu soo kala dhex galay tafaraaruq ku aadan dhinaca howlgallada ay ka wadaan gobolkaasi gedo oo la doonaya in looga saaro meesha ururka al-shabaab ee dagaalada kula jira ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee ku sugan qaybo ka mida gudaha waddanka soomaaliya afhayeenkan u hadlay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka gedo waxa uu sheegay in arrimahan ay isu biirsadeen musuq maasuq soo kala dhex galay saraakiisha hogaaminayso ayadoona sidoo kale meesha uu ka maqan yahay sida hadalka u dhigay mushaaraadkii ciidamadaasi ay lahaayeen ee ay lunsadeen sida uu tilmaamay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada waxyaabaha laysku maridhaafsan yahay ayaa waxa uu sheegay inay qayb ka tahay sidii maleeshiyaadka ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid a deegaanada looga hortegi lahaa sidoo kalena laysugu furi lahaa wadooyinka gobolka gado si dadka gurmud loo gaarsiiyo maadaama gada ay ka mid tahay meelaha sida aadka saameynta ugu yeelatay dagaalada u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa misom iyo sidoo kale kuwa ururka al-shabaab ee weli ku sugan qaybo ka mid a deegaanada gobolka gado uu ka kooban yahay
ciidamada ee waana baxeen maamul xumada ka jirta ciidamada madaxda xukunta oo dadka shacabkaana in la samata bixiyo ay diideen oo ka suurageli weyday ama dan gaara ha yeesheen ama dadnimo xumo ha u keentee iyo dhaqaalihii ciidamada haddii gaadiid lagu habeenayey haddii nin beenta lagu duwayo haddii eh, tajiila tahay hadday shidaal tahay oo si gaara loo isticmaalay xoogaa barnaamij ka kacay weeye ciidamada qaybna difaacay ku jiraan qaybna eh, jiida qayb la siman oo saddex laba kilomitir u jirto iyo hal kilomitir iyo bar waxay adigu dhanta maaqaane bay difaaca kaga jiraan gaadiidka weli baa kala dhex yaallo cadowgana waa u madaysan yihiin saraakiisha dagaalka waa dhex joogtaa dhaqdhaqaaqa sahanka gaaban iyo kandheerna waa la diraa howlgallada waa u diyaargarowna inaan cadowgana dirnaa rabna laakiin mastawaha dadkii hagayey waxoogaa yar musuqmaasuq noqday gobolka kanka ah madaxda iyo oo shacabkii eh, tahli waayey oo kalsoonidooda weliba in badan ay kala laabteen Eh, iyo kan xukumaha ciidamada labadaba barnaamijkaasaa laga tirsaday saasaana buuqa keenay walaalkiisa warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waa naga intaa waxaa warka idiin soo saaray idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waa saaxiibkiin amiinoo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarkaatuh